Haweenka Soomaaliyeed ayaa ah kuwo kaalin muhiim ah kaga jira arrimaha horumarinta bulshada sida dib u dhiska dalka iyo kobaca dhaqaalaha. Sidoo kale, dumarka Soomaaliyeed waxayna door weyn ka qaataan horumarinta ganacsiga iyagoo badankooda mas'uuliyad gaar ah iska saaran sidii ay u maareyn lahaayeen nolosha qoysaskooda. Haweenka Soomaaliyeed ayaa waxaa lagu tilmaamaa inay ka mid yihiin haweenka dunida ugu firfircoon marka loo fiiriyo dadaaladii ay sameeyeen muddadii uu dalku burbursanaa oo dumarka Soomaaliyeed kaalin mug leh ka qaateen samata bixinta bulshada Soomaaliyeed. Haweenka Soomaaliyeed ayaa ilaa haatan waxay u taagan yihiin sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen gudbinta fariimaha iyo baaqyada ku saleysan nabadda si dalkeena iyo dadkeenaba ay markaasi nabad iyo xasillooni u helaan. Haweenka ayaana shaqo adag u haya bulshada iyadoona ay usii dheertahay kaalinta hooyanimo ee carruurteeda iyo qoysaskeeda. Hooyada Soomaaliyeed ayaa aad ugu adag shaqooyinka bulshada waxtarka u leh. Haddaba waxaan wareysi la yeeshay qaar ka mid ah haweenka ku nool magaalada Adoobile ee gobolka Jubbada Hoose iyagoona ka warbixiyay kaalinta ay dumarku ku dhex leeyihiin bulshada dhexdeeda.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacayga waa Faalimo Cabdullaahi Maxamed kaalin aad u weyn ay dumarku ku leeyihiin bulshada dhexdeeda maanta hadii la dhaho kaalinta ay ku leeyihiin dumarka bulshada dhexdeeda halkan ha lagu soo koobo ma soo koobmeyso lamana soo koobi karo lamana dhammaystiri karo marka dumarka kaalinta ay ku leeyihiin bulshada dhexdeeda waa kaalin aad u weyn oo marda koowaad midda koowaad oo ugu horeysaana ah inay yihiin hooyooyin Soomaaliyeed hooyooyin oo bulshada yacni dadka hooyooyinkoodii ah korinaya barbaarinaya dhalaya wax walba yacni meel kastoo ku jirtaa hooyo maanta nolosha qof walba oo bili-aadan ah maare qof walba oo bili-aadan ah noloshiisa qof dumar ah ku jirta hooyadii walaashii xaaskiisa walaan gabadh u dhalay marka qasab marka maamooyinka qof walba oo dumar ah macnaha qof walba oo dumar ah maanta ha yaraata haweenaato kaalin ayay ku leedahay bulshada magacaygu waa fartuun cabdi cabdulaahi bulshada dumarka kaalin wanaagsan ay ku leeyihiin kaalinta kuleeyihin kaalin lasoo koobi kara maahan sababtoo dumarka wax walba aasaaska wax walba ayakay ka bilaabmadaan haddii la dhahlo dhaqanka bulshada ilmo walbuu socdo hooyaa soo tarbiyeysay hooyaa dhaqan soo bartay